صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بعد waxaynu maraynay aayaadkii ka warramayey shaksiinta ilmaha iyo xanaanayntiisa waa baab alxadaanati walirdac ilmaha yaroo la shaksiyeeyo iyadoo la xanaaneeyo والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعن صالح مركا وارث كاس وحو نقنكر علمها ير waxaa kalu noqon karaa guddigihiisa wa calalwaarisi kii wax dhexlayay waxa dushiisa waa aayaadka laba boqol labiyo soddon suurat lbaqara ama saddex iyo soddon meelahaas waariskii waxaa dushiisa milu daalika intaa cabbaha lagu lahaa in leeg mawluudulowga inta lagu lahaa in leeg waarisku yuu dhexlayaa waxaa la odhan karaa wuxuu dhexlayaa ilmaha yar kii dhaxalkiisa lahaa budigihiisa ahaa wey ama wuxuu waaris u yahay kan dhintay ayuu dhexlayaa labada sibood mid kasta ha la idhaahdee ilmaha yar ka u xiga ayaa xanaanadiisa iyo biilkiisa xil qaaday marka sidaasay u kala duwan yihiinoo uu xanuunsanaya xaggaa dabadda u saaran waxa ay u kala duwan yihiin markaa sidaasay u kala duwan yihin milu daalika waa nafaqadii nafaqadii weyn waa ilmaha yar awowgii iyo walaalkii iyo adeerkii waa kuwayaalaha wey kuwayaalahaa ba iyaguna biilkooda yeelanaya haddii isaguba uu xoolo leeyahayna dee xoolihiisaa laga bixinaya ilaahay wuxuu uhi fain araadaa haddii ay doonaan fisaalan ka gurin can taraadin minhumaa iyaga oo ka raalliya warjinbahaya iska saaraan maxaa ka dhegaysanaysa ila idinkunbu idin mashquulinaya haddii aad dhegaystaan mas-uuliyadihii baa iska yaraado faylan aaddaa haddii ay doonaan fisaalanka gurin can taraadin minhumaa iyagoo ka raalliya wa tashaawurin kala wada tashaday falaa junaaxa calayhimaa dembi dushooda may ahaanin labadan dhalay labadii dhalay haddii ay ka wada tashadaan kana guriyaan dhib ma jiro wain aradtum haddii aad doontaan an tastardicuu inaa la nuugma raadsataan ooriid in taksiisa macnaha islaan taksiisa la raadsataan waa ka yaryar an tastardicuu awlaadakum falaa junaaxa calaykum dembi idinma hayso idaa sallamtum marka aad qadintaan oo dhiibtaan oo dumarkaa jaqsinaya u dhiibtaan maa aataytum wixii aad siiseen siin lahaydeen bilmacruuf si wanaagsan waataquu allah ilaahay ka cabsano waclamu ogaada ana allaha bimaa tacmaluuna basiir waxa aad samaynaysaan inuu ilahay arkaya qaybtan dambe waxa weeye ilmihii yaraa haddii la doono in laga guriyo macnaha horta waxay aayadda ku tusaysaa nuugmada iyo jaqsiinta ilmaha yar la jaqsiiyaa miisaanka islaamku u yeelay macnaa caanaha hooyadu inaanay u dhigmi karaynin caano kale ayaa halkaa kaaga caddaatay oo wixii kaloo dhamiba ay yihiin waxaan gaari karaynin caanihii hooyada ee ilaahay ugu talagalay waa caano dheelitiran marka la eego kamka iyo kayfka labadaba kamkooda sida ilmaha yar u korayo baa la tilmaamaa caanuhuna inay u korayaan oo ay u badanayaan ilaa marka dambe litir ay u gaadhaan kayfkooduna waa sidoo kale oo faytamiinaadka iyo nafaqada uu ka qaadanayo kolba wasniga ama koritaanka ilmaha yarba iyaguna la jaan qaadaya waa ilaahay xakiimka ahaa yadiisiibaa ku jirta wax haddaba rabbi halkan ugu madax buuxiyey labada imahaya dalay caafisad baa ilaahay ku abuuray labadaba waladkoodii iyo ubadkoodii inuu yahay baa ilaahay uu tilmaamay wuxuu usoo bandhigay ilmahan haddii laga gurinayo naarka in laga wada tashado in laga wada tashado oo qoyska maamulkiisa ha lahaada ninku laakiin haddana dee la tashiga mar walba ooridii lala tashado islaamku waa faraya haddii inanteedii la guurinayo haddii inankeedu guursanayo haddii mid la tacliin la geynayo haddii mid wax loo tarayo haddii dabiib iyo dhaktarnid mar walba in laga wada tashado wakaa qur-aanku ina baraya macnaa waxyaabihii koritaankii ubadkaa nafku uu tilmaamay ilahay waa sura alaaq haddaad akridana wa'tamiruu baynakum bimacruuf si wanaagsan uga wada tashada itimaarku waa wadatashi wadatashi wey wadatashigu had iyo jeer khayrun buu keenaa waayo qaybaha qaarkood arrimahan oo kale hooyadii baa takhasus u leh takhasus bay u leedahay insaankana sidiisaba way haddii loo madax buuxiyo la idhaahdo maxay kula tahay dadka way dhurgisaa way qancisaa inaad tidhaa hebelo waxaa yeel iyo hebelo waxaynu yeelnaa waa faariq bay u sameeyaa bani aadamka qofkani haddii aad tidhaahdo maxaynu yeelnaa oo dabeetana uu idhaahdo waxaasaynu yeelaynaa waxaa laga yaabaaba inuu waafaqo markuu danraadis yahay taadii inuu waafaqo iyo sidaa aad soo jeedisun fuli baad leedahay way sahlan tahay kolkaa shuurada iyo wadatashigu qoyskuu khusaynayaa bulshaduu khusaynayaa madaxduu khusaynayaa iyo racyadda gees walba fain araadaa kisaalan can taraadi minhumaa watashaawur iyagoo ka raalliya oo ka wada tashaday taraadiguna waa iyagoo ka wada raalliya tashaawurkuna waa iyagoo ka wada tashaday dembi ma jiro saas wey mararka qaarkood waxaa dhici karta hooyadu inay noqoto mid dabeecadxun ama waa waalan oo xanuunsanaysa wax waliba way dhici karaan oo ilmihii yaraa xanaanayntii ay xanaanayn lahayd diiday oo ilmihii yaraa jogsiintiisii diiday waxaa dhici kartaa inay xanuunsato naaskaba cala yeelan waayo intaba way dhici karaan ilmihii yaraana uu nuugma u baahan yahay taana ilaahay wuxuu fasaxay waxaa la yidhaha alistirdaa oo ah in ruux dumarahoo kale oo irmaan naaskeeda ilmaha yar lagu duwo waana arrin iska macruufa bay haydo dee qur-aanku wuxuu ka warramay nebi muuse in lala raadiyey islaan jaqsiinaysa waxaa kaloo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaa murdicaad iyo kuwa jaqsiiya marka dhaqankeenna un baanay ku jirin oo innagun baan aqoonini waa wax iska macruufa in gabadh kale ilmaha yar naaskeeda uu shaqi karo xanaanayn karto mushqaayad ku qaadan karto waa mid macruuf laakiin bay-adeenna iyo dhaqankeenna ayaan arrintaa lahayn saal darteed baa laga yaabaa dadku in ay la yara yaabaan wax kal lala yaabo maaha wixii sharcigu fasaxay wain aradtum an tastabdicuu awlaadakum falaa junaax calaykum raggii baa ilahay ula hadlay marka waayo hooyadu kaalintii ay lahayd way gabtay haddii ay ka baxday haddii iyadiiba marka aanay awoodi karaynin inay jaqsiiso laakiin ay talada ka qayb tahayna aragtumta way soo gelaysa raggii iyo dumarkii isqabee ubadku ka dhexeeyew haddaad doontaan inaad ubadkii cid shaqsiisa la raadisaan dembiidi kama hayso arrintaasi waa arrin jaayis oo fasaxan alla ogolaaday wey iyadoo weliba ay macruuf tahay ilmaha yar islaanta jaqsiisa inay hooyo u noqonayso islaantaa hooyooyinkeedna inay hooyooyin u noqonayaan aabbayaasheedna inay isaga u noqonayaan waalid kuwii ay naaska wada shaqeenno walaala u yihiin macnaheedu waxa weeye waxay ka mid noqonayaan dadka aan gayaanka ahayn ee guurkooda uu xaraamta yahay sidaad ka akhrii karayso suuratu nisaa juska bilowgiisa waalmuxsanaat shardigaa ilaahay ku xidho a idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf dumarkan iyaga ah ee ubadka loo dhiibay si ay u jaqsiiyaan ilmihii waa loo dhiibayaa shardina ilahay wuxuu ka dhigay idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf wixii aad siin lahaydeen marka si wanaagsan ugu dhiibtaan looma baahna arrinkiisu inuu amaah gala ilmahan yar looma baahna inuu yoolbaad noqdo looma baahna inay warwarto islaantii jaqsiin lahayd waxeed waa naqad naqad weeye ilaa wuxuu la mid yahay naaskeedu raashinkaad u dheelka ka iibsanayseed boonada u goosanayso eed sii qadimayso naaskeeduna waa kaasoo kale marka waa in loo dhiibaa waxeedii bisi waa in loo qadimaa dabeetna idmi'naan iyo deganaansho ayay ku siinaysaa macafka haddii kale way ka go-an tahay marka nafku saasuu tilmaamay marka u dhiibtaa wey waataquu allah waaclamuu ana allaha bimaa tacmaluuna basiir sidaasaa ilaahay uu tilmaamay mar walba addoommaha uu baraarujinaya marka qadarka ilmahan isaga ah nuugmada uu islaanta nuugo ay hooyo ugu noqon karto ama nuugmadu ay ku sugmi karto xagga marka la eego ehelnimada waa shan nuugmo shan nuugmo shan jaqsinood macnaa ilmaa yar waa inuu nuugo nuugo dabeetana isii uga yaro go-o hakaa yaro eegeego haddana ku celiyo jaqo jaqo jaqo shan jeeroo noocaasoo kalaa wey caaisha waxay leedahay radia allaahu canha berigii hore qur-aanka waxaa soo degay toban cashru radacaatin macluumaat toban jeer ilmuhu marku jaqaaba ahayd aayaad baa sidaa ka warramaya aayaadkii waa la nasakhay lafdigoodii iyo macnahoodiiba waxa bedelay shan nuugmo in lagu bedelay oo dabcan sunnaha ku sugnaatay shantaa jeer markuu ilmuhu jaqaabay sugnaanayso laakiin hadduu mar nuugo maya macnaa ma sugnaanaysa abtirsiimadii qadiyadan odhanaysa ninku haddii uu gabadha caanaheeda jaqo waa ka furmaysaana halkaasay ku daban leedahay macnida waxa wey dee hooyow noqonaysa marka waxaa go-aya wixii la odhan jiray dalaaqa oo dee abtirsiimadii iyo waxaan wada iyo guurkii baan isu iman karaynin isuma iman karaan waa masale mukhtalaf oo madaahibtu ay isku khilaafsan yihin nuugmada shuruudeeda markay ehelnimadu ku sugmayso waa inuu shan jeeray gaadhaa ilmaha yarina waa in uu laba sano ka yar yahay ayaa maaragtay madaahib badan ay qabaan masalasa la isku waafaqsima qaarkood ba waxay qabaan in qofku isaga oo weyn hadduu mid shaqo si kastaba arrintu ha ka ahaatee in uu ehelnimada ay ku sugmayso ayaa markaa la tilmaamaa waxaan filaya inay riwaayana ahayd caaisha dumar ay edda u ahayd inay maaragtay qofka dee odhan jirta ha shaqo ay ka dhammaan doonaya inuu cilmi ka qaato ama iyada uu ka ag dhowaado waaya nafaqada laftigeedii biilkii isaguna wuu iska qadaran isaynu habeenkii horeba soo tilmaanay oo masruufka la siinayo gabadhan ubadka haysa iyo ubadkaba de waa kolba qofka awoodiisa un awooddiisaay la jaan qaadaysa almuxaadaratu ataasicata cashara muxaadarada iyadu sagaal iyo tobnaad waa ciddat lwafaat dumarka laga geeriyoodo habka ay asayda u qaadaan weeye ama muddada cadadbaxooda ee ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ilaahay baa yidhi waladiina yutawafawna kuwa la oobsanayo ee minkum idinkaydin ka mid ah geeriyoonaya ee dhimanaya wayadaruuna aswaajan ooryana ka tegaya waa raggii oo dhinto oorya ka tegay yatarabbasna aswaajuhum ooryahoodaas yatarabbasna ha caga dhigteenoo ha u kaadiyeen bianfusihinna nafahooda ha u kaadiyeen oo yay guursan arbacata ashhurin wa cashara afar bilood iyo toban islaantaasi asayda ha qaato fa idaa balagna ajalahunna marka ay wakhtigooda gaadhaan afar bilood iyo tobanku kolkay dhammaadaan falaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysta raggiiow xigtadii weeye iyo mas-uuliintii iyo garfoorayaasha fii maa facalna wixii ay dumarkaasi u sameeyaan fii anfusihinna gaar ahaantooda bilmacruuf si wanaagsan oo sabab sharciga waafaqsan allahu bimaa tacmaluuna khariir ilaahay baa arrinkaas samaynaysaanba arkaya oo xoggaal u ah la socda oo waxba aanay ka libdhayn waxaa jirta ciddadu dee malaa mar horena waynu soo tilmaanayee waa laba qaybood oo midna waxaa la yidhaahdaa ciddatu dalaaq midna ciddatu lwafaat ciddadu waa cadadbax bay idhahdaan soomaalidu waa muddada gabadho ay guur ka safrayso ee aanay guursanaynin haddii ay tahay mid guursanaysa iyo haddii kale labadaba ciddatulwafaat qofkii marka laga dhinto siday u caddo tirsanaysa waa laba miduun midi waa tan aayaddani ay tilmaantoo waa afar bilood iyo toban inay guur ka safirto ama joogto asayda qaado midda labaadna suuratu dalaaq baa ilaahay uu ku tilmaamayoo hadday uur leedahay waa inay umusho وولاة الأحمال أجلهن أن يطعن حملهن تمر كأور كلا وين أمبلان وقت قال ساعة تبحث إن لبدا الرماد أيتهاي جمهور المسلمين ساسس كوافقسين اللهم إلا أقواش قار كودا ابن عباس لقوري مويان وابن عباس ساوح لا تعتد بأبعد الأجرين لبدا وقتية لبدا آيات أي كلا شيئين كل بكر دير عباس ayay ku ciddo tirsaray aayaddani afar bilood iyo toban bay sheegtay aayaddaa suuratul dalaaq ku jirta iyaduna waxay tilmaamaysaa marka ay umusho kolba labada ayaa la eegayaa masalan gabadhii hadduu iyada uryaro ah ka dhinto waa laba bilood meelaha urkeed u yahay intay sii sidaysaa sidii caadiga ahaa dee toddoba bilood toddobada bilood iyo afar bilood iyo tobankan iyomaa dheer toddobada bilood baa dheer toddobada ha ku tirsato haddii ay dhacdo iyadoo bili u hadhay in uu ka dhinto dee afar bilood iyo tobankan markaa ha tixgeliso oo bishaa u hadhay waxbayay ku ciddo tirsa weligeedba ha umushee afar bilood iyo tobankay dhammaystiraysa ibnu cabaas markaa qowlkiisu kaasuu noqday laakiin qowlkaa isaga ah waa laga janjeeraa waxaana lagaga baydhay daliil baa jira sheegaya in aayaddanina caam tahay aayaddaasina khaas tahay macnihiisuna uu yahay afar bilood iyo toban bay dumarka laga geeriyooda ama ha lala aqalgal ama yaan lala aqalgelini ayay ku ciddo tirsanayaan ilaa inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay maxaa sheegay aayaddaa suuratu dalaaq ku sugan marka waa xaala istifnaayiya xaalad khaasoo laga soo reebay weeye dumarka oo dhan maaha kuwan afar bilood iyo tobanku ta uurkane waa xaalad gaara waaya waxa taa muujinaya xadiid saxiixa saxiixaynka ku jira subaycata alaslamiya gabadha la idhaahdo ayuu ninkeedii ka dhintay ninkeedii baa ka geeriyooday in yar kadibba way umushay maalmo kadibba kolkay dabeedna afartan baxday ee dhiiggii nifaaskiiyo dhulmadu uu ka dhammaaday qof caadiya noqotay oo caafimaaday bay iska doontay inay guursato nin gacalkeeda ahaabaa in lagama yaabo afar bilood imika afartan habeen baad maraysaae afar bilood iyo tobankii waana dhammaystaa buuri qur-aanku sheegay de uu dadaalayayo inantan ehelkaaga ah iyo erab daroon inan la dadaal buulo diinta kuwaabi iyaduna rag iyo dumar dee waa kolba ilahay fiqiga iyo fahamka dee waa dheeraan karaan dumarku mararka qaarkood namaba way dhacdaa dee kolba waa ki ilahay fahamsiiyo aqoon badan ila aqoonta waa loo siman yihi iyaduna waxay dareentay arrinkaa in wax kusii yihiin nabiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam ninkan isaga arrinkaasaan isla eegne alla in warku ii dhan yahay baan qabaa mar haddaan umulay isna afar bilood iyo toban buu sheegay bal ka war kolkaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu u fasaxay laga bilaabo hadda inay guursan karto tolad ee afartan baxday xadiidkaas saxiixa ayaa u markhaati furaya aayaddanina inay caam tahay taasina khaas tahay oo kala xukumaya ama caddaynaya labada nas sida lagu wada camal falayo riwaayanka qaarkood waxay tilmaamaan ibnu cabbaas markuu daliilkaa maqlay in uu ka soo noqday masalada bacdu alaathaar baa sidaa tilmaamaya oo qowlkiisii hore uu ka soo noqday uu dee kol hadduu daliil jiro daliilkaasaa raacay saasaanay asxaabtu ahay ridwaan ullahi calayhim waxaanay tusinaysaa un xabru umma caalimka ummaddaa la odhan jiray ummadda islaamka caalimkeedaa ibn cabaas la odhan jiray haddana nin habari dhashay halma seegi waayo sidaa darteed baa fuqahadii in badan isaga ka qaadan jiray cilmiga masaladaas dan muslimiintuun bay ku tegeen adugu cumuuman taasaynu ku daynay dumarku marka la furo habkay u ciddo tirsanayaanna aayaadka soo socda baa inoo sheegi doona berigii hore waxaa jirayay marka had iyo jeer gabadha laga dhinto waa intii islaamka ka hor cadadbaxeedu waxa uu ahaa wuxuu ahaan jiray sanad sanad buu ahaan jiray laba iyo toban bilood bay la soo jiifi jirtay iyaba waa cajaa'iba labaiyo tobankaa bilood may maydhan jirin cidiyaana iskamay guri jirin iyo timaha waxaanay geli jirtay wax yaroo lagu tilmaamo xifr buul caws yar oo daaradda ka agdhow ayay da furan jirtay dabeedna kolka ay soo baxdo saalay qaadi jirto aybay ku tuuri jirtay macnaheedu uu yahay sharkii sharkii waan tuuray iyo xumaantii uu lahaa maadaama aan cadadbaxay adigu quyuud iyo nidaamyo noocaasa ayay lahaayeen marka islaamku arrintii meesha kama saarin ee tanuu ku bedelay afar bilood iyo tobanka ah culayskiina wuu fududeeyey culayskiina waa la fududeeyey asayda noocan ee afar bilood iyo tobanka ah qofka waxa ka xaraamee ka mamnuucahay waxa weeye wixii isqurxinahu dahabkii iyo xariirtii cusburkii iyo cilaankii iyo indhakuushii udgoonkii iyo cadarkii waxyaabahaasuma ruuxii dumarkaa ka mamnuuca laakiin inay qofku maydhan karo wakhtiguu doono isla markaana dusan marsan karo isla markaana uu dee dharkiisii caadiga ahaa iska xidhan kara ee asturnaa wax hilibka iyo nafaqadana uu iska cuni karo wax dhiba ku jiraa ma jiro innaga waxaad moodaa in ad adkaanta carabta iyo jaahiliyaddu ay lahaayeen ay wax ka sii jiraan oo ruuxii dumarka ahaa waxaa la odhanayaa mana subkan karaysa hilibkana mararka qaarkood baabay dumarku u diidaan dharka inay iska bedashana way u diidaan maydhashadana mar waxay idhahdaanba iska dah marka sidaasay tahay in loo kala fahmo arrintan iyada ah afar bilood iyo tobanka maxaa loo doortay waxa loo doortay waa wakhtiga lagu hubin karo gabadhan waxaa nusuusta ku cad cilmiguna u markhaati furayaa ilmaha goorta ruuxda lagu afuufaya boqol iyo labaatan habeenimiye saddex meelooda min afara min afartana afartan uu candhuuf yahay iyo afartan uu xijir yahay iyo afartan uu wasladaaye saddexda afartanaad kadib baa lagu afuufayaa ruuxda dee boqol iyo labaatankii habeene tobankanina waa hubin ilmihii inuu dhaqdhaqaaqay tobankaa habeen kadib baa lagu garanaya afartii bilood marka ay dhammaadaan boqol iyo labaatankii habeen kadib tobankaa cishana waa inta lagu hubinayo in ilma meeshii jiro in rixilkeedii la hubinayo waxyaabaha markaa xigmadda loo yidhi ha ciddo tirsato saddex arrimoodba waa ku jiraan meesha ama asaydan ay u qaadayso midi waa taa aynu soo sheegnayoo gabadhii dee xaaska ahaydee loo galmooday rixilkeedii baa la hubinayaa si aan ubadka iyo abtirsimada isugu darmin waa mid midda labaad waxa weeye waxaa lasii muujinayaa muhimadda xidhiirkan qoysnimo u lahaa ayaa raadkeedu ay tahay inuu muddo lasii xusuusnaado waa nooc baroorahoo la ogol yahay iyo xusuus xidhiirka labadan qof ka dhexeeyay ma mudna mid cishooyin lagu ilaawo ma mudna wuu ka qiimo badan yahay mid cishooyin lagu ilaawo laakiin bal ha la xusuusnaada muddadaa ilaa inta ay dee gabadhii xusuustan goynaysa ee ninkii ay ilaawaysa ka ag dhowaan jiray ilaa inta ka horeysa sawirkiisii baa hortaagan oo baba hamoonayse ilaa inta ay ku ilaawi karayso ay dabeetana qof kale si caadiya u hamoon karayso waayo haddii aan sidaa la odhanna dee cabas baaba iska iman lahaa guurkii bilaabmacnuu noqon lahaa maanta hala furo beri mid kalaa guurso saada mid kalaa guurso waxa laga yaaba saddexdii cisho in dee qaar isku xigi karaanba midda kale meesha ku jirtaa waxa weeye tacabud ilaahay baa ku addoonsada amarkan mar hadduu ilaahay bixiyey waa addoonta sidiisuunbaa loo raacaya yaan jirin ba ilmo laga hubinayaa meesha waxyaabahaasaa ku jira marka waxaa kaloo ku jira sidayna hore usoo xusnay yatarabasna bianfusihinna gabadhan xilka u weyni inuu saaran yahay nafteeda ha u kaadisa baa layidhi intaan iyaana cid kale iska eegin oo madaxda iyo qudaada iyo ehelka iyo waxaasunya ka xishoonine yatarabasna bianfusihinna naftooda ha u kaadiyeen ila hadday istidhaada wax khiyaana khiyaamayn kartaa midba hoos u meersan kartaae ilaahay iyadu si toorasa ula hadlaya nafteeda ha u kaadiso sidaa darteed baynu mubtadaha khabarkiisa aynu soo qadarnay waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja man ragga intay dhinteen ooriya ka tegay yatarabasna ha sugeen yaa sugaya ma kuwii dhintay baa sugaya dine waxaa sugaya gabdhahan dumarkan iyaga ee laga dhintay amarku waxa uu ku dhacayaa dumarkan iyagaabuu ku dhacaya aswaajuhum yatarabasna saas wey afartan bilood waxa ay yihiin kuwo lagu tirin doono bisha islaamka ee dayaxa ah ama soddon ha noqoto ama sagaal iyo labaatan laakiin bilahan kale faranjigaa laguma tirinayo ee yagtiiskana yeelanaya sideed iyo labaatan kale yeelanaya kuwaa laguma tirinayo ee kuwan dayaxaabaa lagu tirinaya waxa ay ka bilaabmayaan habeenkii bisha islaamka habeenka asal ah maalinku asal maaha ee habeenka asal ah habeenkaa horeeya ayaa asal ah oo caawa waa ayaanma waa sabti laakiin baabulfaranjiga waa jimce somaydha saa darteed baa ballamihii dadku markay meelahaa soo marmareen wadamadaa kale ee abtirsiimada ay bedelan tahay wakhtigu ayaa marka aad ballantaan habeenka sabtida caawa ku iman maayoe habeenka dambuunbu ku imanaya markaa la qabsoo kolka aad halkan joogto abtirsiimadu waa caadigeedii habeenka asali noo ah mar haddii gabalku dhaco warku waa dhan yahay xaggaasaa laga tirinaya وإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم ذنب إذن كما صار نبي الله فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف حين نفتور أي كفة ما يرى أين يقول سنكرت يا الله الله يا ذنب إذن ما صار نبالي إلى هاي وحو الله الله يا عدة مسؤولك كأدمرك قد يدن قورك إيا دمرك الرعاية وذا إيا إلى علمته وذا إيا كورهينته وذا ده كرجت معها مسؤولين بيلاله marka mas-uuliyiintaas inay saamayn ku leeyihiin oo haddii gabadha xumaan ay soo samaysana iyaga dhagxumadu soo gaaraysaa dadku caddaynaya macnaheedu waxa weeye gabadhani haddii ay waxaan munaasib ahayn ay iyadu issamayso falaa junaaxa calaykum baa la yidhi fa calaykum uljunaaxu wey dembi baa idin saaran saasayna tahay oo caarka iyo ehelka in la sii daayo maaha in la idhaa maaha qofku waa dimuqraadiyada waa xor badu buurta ha hirdido meeshu doonaya ha ka dhaco soo qof baaliqamaa maxaa laga galay ma laakiin ilaahay wuxuu leeya dembi idinkama haysto si saxa hadday u socdaan dembi baa idinka haysto si khalada hadday u socdaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo cidda u xil saaran hawshan iyo ehelkeeda intaba marka ciddatulwafaat ayay ahayd taas aayadduna waxa ay nasakhaysaa aayaddii kale ee markaa tilmaamaysay ilaa ila alxawl in ay dumarka cadadbaxooda uu noqonayo waktiga ay ku ciddo tirsanayaan asayda baabkeediina sidaasuu noqday iyo sida uu sharcigu u jideeyey almuxaadarat alcishruun muxaadarada iyaduna labaatanaad waxa weeye khidbatu lmara wa istixqaaquha almahr gabadhii oo markaa la doono guur loo doono iyo sida ay meherka u mutaysanayso gabadhan ama laga dhintay ama la furay goormaa guur lala soo qaadi karaa maxayse xuquuq leedahay intaasi aayaadkani ka warramaya ilaahay wuxuu uhi walaa junaaxa calaykum dembi idinma saarna ragow fii maa carabtum bihi wixii aad sarbeertaan ama malbahdaan oo min khidbati nnisaa dumarkaa ciddo tirsanaya khidbadooda ah khidbadu waxa weeyaan iyadoo gur laga soo qaado aw aknantum fii anfusikum ama naftiina wixii aad ku qaraysaan ee uu hilowga gabadhaa qofkii uu ku fikirayaa calima allaahu rabbi wuxuu ogaaday annakum idinku satadkuruunahunna inaad xusaysaan rag iyo dumar inaanay kala dhammaanayn ayaa ilahay ogi walaakin laa tuwaaciduuhunna hala ballamina siran si hoose hala ballamina oo guur ha kala ballamina ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan mooyaane qowlan macruufan hadal wanaagsan hadalka wanaagsanina waa kaa sarbeebta ilaahay uu soo xus walaa taczimuu ha go-aaminina cuqdata nikaaxi nikaaxa guntintiisa go-aan ha ku qaadanina inaad mehersataan gabadha xataa yabluqa alkitaabu ajalah jeeroo qoraalku wakhtigiisii cayinaa uu gaadho waa wakhtiga cadadbaxaysa waclamuu ogaada ana allaha yaclam ilaahay inuu ogaanayo maa fii anfusikum nafihiina waxa ku sugan inuu dadow ilaaha og yahay taa la socda faxdaruuhu ilaahay kadib ka feejignaada iska ilaaliya waclamuu ogaada mar kale ana allaha kafuurun xaliim ilaahay inuu dembiga dhaafo dulqaad badan yahayna aayaddaa laba boqol iyo shan iyo soddon min suurati albaqara wuxuu ilaahay tilmaamay sida loola dhaqmayo gabadhan cadadbaxa ku jirta ee ciddo tirsanaysa ama ciddatulwafaad ha ahaato ama ciddatu dalaaq gabadha ama ha laga dhinto ama ha la furo waa nidaamkii samaawiga ahaa wey nidaamkii qoyska wey nidaamkii qoyska ilaahay ragga abuuree dumarka abuuree mid walba baahidiisa yaqaanay sidaa ehelnimada iyo abtirsimadu ay ku saxmaysa isagoo ogaaya sharaftu ay ku jirtay ilaahay saa ummadan tilmaamaya tilmaamata ugu fiicanee ugu qiimo badan weeye xeerka xeer kale oo qoys oo la soo waarido oo kan lagu bedashaana waa ku lagu xiiqayo oo layskaga hor imanayo waabaynu tijaabinay ka soomaalidaynu tijaabinay kii shuuciyaddaa la tijaabiyey kii reer soomaaliyadiiyo reer galbeedkaa la tijaabiyey induba waxay noqdeen wax siloon oo marmaroora ayay noqdeen waxba laga fahmi lahay cidadan iyo waxaan agtooda ma yaalle gabadha haddii laga dhinto waa la dhaxlayaa weyn iyadaa la dhaxlayaa ubadkeedaa la dhaxlayaa xoolaheedaa la dhaxlayaa markaasoo soomaalida waxyaabaha isku diri jirtay waxaa ka mid a gabadhan ninkan annaga ahay uu ka dhintay ayay laga guursadeen gabadh bay laga qaadeen bay kuleeyihin markaa wax xag dagaal baaba laga xigaayo meeshaa khatar waxaaba ku jirta in la ku dhintaba waxay ku dhiman jiray mid u doonanaydoo lala hadlay iyo mid laga dhintay labadaba waa lagu dhiman jiray soomaalida macruufte islaamkuna dee iyadu xorriyadda siiyo in la dirqiyo waa la diiyey suuratu nisaa saynu ku arki doono in dee karhan lagu dhaxlo iyadaa khiyaarka la siiyey ma kuwanaad ka guursan mise ku kaloo aad doonto mar haddii ninkii xidhiirku uu isu haya uu dhintay iyadaa xora macnaha waxunaynu uga soconnaa nidaamka qoyska sidaa nidaamka samaawiga aha u dhigay unbaa saxdaa haddaba gabadhii haddii laga dhinto waxaa laga yaabaa dee qofkan bani aadamka ahay ama dee la furaba dee iyadii damac bay leedahay mustaqbalna waa raadinaysa waxa kaloo suuragala iyadii in cidi damacdo oo guur ay ka damacdo labadaba waa suuragal islaamku guur xalaalan buu yaqaanaa wixii kale waa xaaraam kayfa yatacaamal macaha aw kayfa yatacaamal macaha man yuriidu zawaaj qofka doonaya inuu guursadaa siduu ula dhaqmaya sidaa aayaddu ay sheegtay buu ula dhaqmaya waxa ilaahay uu fasaxay waxa la yidhaahdo attacriim latasriix sardeed baa la ogol yahay in hadalka aad qofkan kula hadlaysa uu noqon karo laakiin tasriixoo warkii in loo caddeeyo ah aayaddu way diidday ilaa intay cadadbaxayso ilaa intay cadadbaxayso maya tana gabadh ciddo ku jirta oo hadal lala soo qaadhaad sheegtae dadku edabdarrada iyo xumaanta halka ay ka gaadheen mujtamaca marka aada u fiirsato waxa dhacda in gabadha lacagba la siiyo laydha isfasakh aan shamirana inagu markaasi inagu aan islaba rognaye adigu intan qaado kii qaadiga ahaa u buurbuuro waraaqdii fasakhaadda soo qaado dabeetana hebel baa guursadaa an idhaaho tu la qabo ayaa halkaa laga maraya waxaad sheegaysa tu la furay ama laga dhintay arrinku waa khatar wey dumarkuna xaaladan marka laga hadlayo ilaa afar qaybood bay noqonayaan ama aan idhaahnaba ee saddex qaybood mid ay xaaraan tahay tacriifka iyo tasriixuba tacriifka iyo tasriixa macnaha hadal maldahan iyo hadal cadtoona aan lagula hadli karin oon guriyo waxaa lala soo qaadi karin waa gabadha sodohda ah soomaalida sodoh bay odhan jireen berigay miirka qabeen sodoh macnaha gabadh nin leh oo xaasa oo sodoha in tacriif iyo tasriix guur wax la ydhaha lala soo qaado waa xaaraan midda labaadna waxa weeye mid lagala hadli lagula hadli karo tacriid iyo tasriixda si cad iyo si sarbeebaba loola hadli karo waa gabadha madaxa bannaan guur si cad iyo si sarbeebaba loola hadli karaa midda saddexaadna waxa weeye mid uu bannaan yahay si sarbeeba in loola hadlo laakiin si sariixahoo cad aan loola hadli karinoo waa tacadadbaxa ku jirta halkan imika aynu ku hayno saddexdaa qaybood bay dumarku u qaybsamayaan walaa junaaxa calaykum fima caradtum min khibati nisaa fima caradtum bihi min khibati nisaa khudba iyo khidba ayaa kala jira alkhudba waa lagtarka ama hadalka la jeediyo ujeedada intaan loo dhaadhicin ama wixii ujeedahada iyo jeer khudbadan dee laysu jeedinayo khidbaduna waa guur raadiska qofka oo guur gabadh ka raadiya khidba laydha caradtum tacriifku wuxuu noqon karaa in gabadhii la dareensiiyo inuu damac kaga jiro iyo in kale labadaba hadal ku suuragal ah hadal suuragal ay tahay inuu gabadhan guur ka doonayo iyo inaanu ka doonayn labadaba ixtimaali kara tusaalayaal markay bixinayaan fuqahadu waa isagiioo masala yidhaahdaa heblaawey dheg baad leedahay haddaad cadadbaxdo waxaan u malaynaya inaadin waaye khayr khayr baan kuu filaynaa haddaad cadadbaxdo aw inaki la naafiqa waa suuq baad yeelan kartaa insha allah waxyaaba noocaasoo kale ah dumarkuna waa iska xasaasiyoo dhegtaa taagan ama anteenadooda aad bay u shaqaynaysaa baabkaa guurka oo ninka halkaa maraya ee soo eega ka wax doonaya kale way kala yaqaanaa adigu hadal baad sheegaysaaye ka soo booqda oo waxu jeeda gurmeerka ah iyo ka iska caadiga ah way kala yaqaanaa leanna ilaahay baa ku abuuray anteenadoodu waa meesha ugu xasaasisan tahay wey marka ninkani inuu layr cad shiday layr cagaaran shiday oo ishaaradu dhanka cagaaran ay u baxayso iyaba way iska hafahmi marka hadduu tacriifkaa sameeya ama sarbeebtaa sameeya sidaa darteed ba ay khatar tahay arrimaha noocana inaanay cabad gelin oo aan lagu dheeldheelin oo gabadhii nin aan guur ka doonaynin inuu guur la soo qaado ama wixii soomaalidu haasaabaha ay odhan jireen caantaynkaah uu la soo qaado khatarteeday leedahay isagoo aan diyaarahayn oon guuri diyaarahayn inuu guur la soo qaado oo dabeetana ay sidaa ku hiyi kacdo waxa ay keeni kartaa qofkan inay ku tacalluqo oo dabeetana ili kaga dhacdo inan baa inani cawriday soomaad maqal waa baabkaasun weeye tasriix buu sii daayey markaasuu dabeetana waxba ka fulin waaye khatarteeday leedahay wax lagu dheeldheeli kara maaha waa arrin khatiira marka tasriixi ee tacriifkii kaasuu noqday tacriifkaasi waa jaa-is aakmintum fii anfusikum ama naftiina aad ku qarisaan macnaa qofka waxa hoosta uga xariiqan laabtiisa uu ku haystaa wallaahi heblaayo warkeeda hadduu caddaado oo ay cadadbaxdo aada guursatid taasina mushkiladi kuma sugna calim allaahu anakum satadkuruunahun saasaa ilaahay ku sababeeyey u sabab waxaa laydinku fasaxay in aad sarbeer samaysaan waxaa laydinku fasaxay inaad ka fikiri kartaan arrintan ilaahay baa ogsoon in dareenkan idin geli karo alla waxa uu la shaqaynaya sharciga ku salaynaya wax damiirkaaga ku jira iyo laabtaada waxaa labaadiyeynayuu ku beesgaraynaya oo ku sarciynaya ku salaynaya sharci dejintiisa xaggee laga helayaa taas oo kale waxa aad dalbato eed kun jeer dalbato eed kun jeer u codaysaa laga yaaba inaan lagaa dhaydisan sharci dejinta basharka ilaahayna wuxuu sharciga ku salaynaya khawaatirka iyo dareenka addoomaha ayaa sharci dejintiisa uu ku saleeyey alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogeyn wuu og yahaye cidduu isagu farsameeyu abuuray iyo wuxuu ku fikiraya walaakin laa tuwaaciduhunna siran sir ha ula ballamina inaad sir ula ballantaa waxa wey adigoo afka u dhuubo idha heblaayey marka aad cadadbaxdo anaa ku mehersanaya cid kale ha la hadlin waa sir a'imada qaarkoodna waxay leeyiin ereygan sirta ah mararka qaarkood baa lagu tilmaamaaba guurka laftiisa marka macnuhu wuxuu noqonayaa walaa tuwaaciduhunna siran guur ha kala ballamina ereyga laftiisaaba loo lagu tilmaamaaba shicirka carbeed iyo marka loo noqdo ereyga sirtii guur buu noqdaaba marka ilaa an taquuluu qawlan macruuf hadal sana ah qof fiican inaad tidhahdaan mooyaane macruufkaana waa kii lagu soo tilmaamay waa kii tacriif walaa taczimuu cuqdata nikaax ha go-aaminina guntinta nikaax yaa lagula hadlaya raggii iyo dumarkii labadaba guntinta nikaax meher go-aan ha ku qaadanina eeg waxaa laguu diiday go-aankii meherka hadalkiisaba daa waxaa lagu ui ha isla qaadanina ninkii iyo gabadhii cadadbaxa tirsanaysay waar aan ismehersanno go-aan yaantaa lagu qaadan haddii laguuba diiday go-aankii hore dee fulin hadalkeedaba daada marka waa xaaraan sidaa darteed baa muslimiintu ay isla waafaqsan yihiin gabadh la furay ama laga dhintay oo aan cadadbixin haddii loo malluuqo wax meher lagu sheegay oo la sameeyo meherkaa in aan inay xaaraan tahay inay sidaa ku wada xidhiidhaan laakiin marka la doono in la farsameeyo waa in la faskhiyaa waa inu qaadi kala diraa waa inu qaadi kala diraa idhaahdaa waana idinkala fasakhay dhaqaajiya kala dhaqaajiya xataa yabluga alkitaabu ajala saddex jeer baa ilaahay uu ku celiyay waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuhu waclamuu ana allaha gafuurun xaliim laba jeer baa waclamuu ku celiyay faxdaruuhu baa ilaahay ogaada waxa naftiina ku sugan buu ogsoonya ilaahay ka feejignaada ogaada inuu ilaahay dulqaad leeyay dulqaadkiisa yaan lagu kalsoonay arrimahani waa arrimo iimaanka la xidhiidha qof qofka iimaan lihiina uu miisaankooda siinayo kii kalena aanu dee agtiisaba oolinba wuxuu ka siqsiqaya marka mushkiladaha aynu sheegnayna kolle waa kuwa mujtamaceenna idan gabadhu adiyo jeer marka la guurinayo xigmadda loo yidhi ama qaadi ha guuriyo mansuub cani dawla ah oo ummadda meel u fadhiya ama weligeedu ha guuriyo waa tanoo tan un weeye waxaana la hubinaya gabadhu inay maaragtay raalli tahay in kale meherkeedii in lala go-aamiyey in kale sidoo kale inay la qabay nin u mehersan tahay iyo inay madax bannaan tahay hadday nin u mehersanayd oo uu furay inay cadadbaxday in kale waxaasoo dhan baa la hubinaya meherku kelmaddan wax lagu meheriyey oo qura maaha laakiin wuxuu u baahan yahay mulaabasaad wax badan oo ku xeeran inuu qofku kala garan karo oo uu kala saari karo haddii ay tahay cidda meherinaysa iyo tartiibkooda siday u kala horeynayaan goortuu qaadigu horeyn kara iyo goortuu xigtadeedu ay horeyn karto markay xigtadu maqan yihiin iyo markuu maxbuus yahay iyo marka uu waalan yahay waxaasoo dhan iyo carmasha iyo farqiga udhaxayn kara inanta hadday waraaq sidato waraaqdu inay tahay mid official oo sharciya iyo in kale waktiga shuhuudda loo bahaya iyo in kale dadka qaar baa wadaadada inta ay weysada iska soo qaataan yidhaahda wallaahi hebelba waa kii markuu meherinayo yihi qabiltu iyo qabiltuye dee adna maad ku tidhaahdi dabeetana dhiiqa dhex gala oo hadoo herig ay kusoo noqotaa dhanna u dhaqaajin waayo marka baabu balaaq wa baabu nikaax wuxuu u baahan yahay qofku inuu aqoon u leeyahy mulaabasaadka ku xeeran waxaa badana ku xeeran ilaahay baa waxau uhi laa junaaxa calaykum dembi dushiina ma ahanin in dallaqtum haddii aad furtaan raggii oo annisaa dumarkii maa lam tamasuhunna idinkoo aan taabaninba aw tafriduu lahunna fariidatan wax meherana aanu qadarinba wamaticuuhunna dumarkii mutca siiya sahay siiya calalmuusici qadaruhu kii markaa calalmuusic kii qaniga ahaa ee hayntiisu fiicnayd waxaa dushiisa ah qadaruhu kartidiisa intuu karaha siiyo wa calalmuqtiri kii faqiirka ahaa ee iska caydha ahaana waxaa dushiisa qadaruhu intuu karayo mataacan bilmacruuf waa sahay si wanaagsan loo siin doono xaqan cala almuxsiniin samafalayaasha dushoodana ah wain dallaqtumuuhunna dumarkii haddii aad furtaan raggiiow min qabli an tamasuuhunna idinkoo aan la aqalgelin oon taabanin waqad faradtum lahunna waana u qadarteen fariidatan meherba u magacowdeen fa nisfu maa faradtum wixii a u magacowdeen barhkii bay leeyihiin gabadha iyadoon lala aqalgelin la furay ilaa an yacfuuna dumarku inay iska dhaafaan barka mooyaane aw yacfuwa ama uu iska dhaafo alladii ninkii biyadihi gacantiisa uu ku jiray cuqdatu nikaax guntinta guurka ninka gacanta ku hayo ninka ahi inuu barka kale ugu daro mooyaane hadday iyadu cafido ama isagu uu cafiyo waa wax bannaan wa an tacfuu inay isu dhaaftaan raggiiyo dumarka haddaad tihiin oo isu tanaasushaan aqrabu litaqwa alla kacabsiga sidaasaa u dhow walaa tansawu lfadla dheeraadka ha ilaawina baynakum dhexdiina ahaaday dad mu'miniina baad tihiine oo xidhiiri weynuu ka dhaxeeya dheeraadka ha ilaawina ina allaha bimaa tacmaluuna basiir waxaa samaynaysaan ilaahay u arkaa labadan aayadoodna waxa ay ka warramayaan gabadhii la furay xaaladdeeda iyo xuquuqdeeda unbay sii xusayaan dumarku afar qaybood bay noqonayaa marka la eego xagga meherka iyo aqalgalka qadiyadaynu maraynaana waa qadiyaddii la xidhiidhay xagga dalaaqa ayay la xidhiidhaa iyo furiinka kii wafaadkiiyo geerida waynu soo dhaafay mar hore ama laba jeero hore aynu soo xusnaa filaya gabadhu marka la furo siday u ciddo tirsanayso mid waxaa jirta ugu horeyn kolka la furo aan cadadbax lagu lahayn oo waa tii aan lala guri gelin kol haddii la furo cadadbax laguma leh waxa labaad aynu kusii xigsiin lahayn mid iyaduna ku ciddo tirsanaysa xamliga biwadci alxamli uurka oo waa tii uurka lahayd owlaatu laxmaali ajalahunna an yadacan xamlahunna waa laba labana waxay ku ciddo tirsanayaan saddex bilood walaa iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuna alaaatu ashhur waa islaantii markaa ciise goyska ahaydee waayeelka ahayd iyo inantii yarayda weli aan ciisada helin labadaasi maadaam ciise ay ku tirsadaan aanay jirin waa saddex bilood waaya waa afar qaybta shanaad mee laba saddex bilood ku soconaya iyo midaan ciddaba lagu lahayn iyo tii uurka ku cid waa afar ta shanaadna waxa weeyaan tii daat alaqraa dee caadada helaysa maxaynu soo marnay taanoo ilaahay yidhi wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu saddex jeer waa inay daahir noqoto ama xayd hesho ilaa santaas yood bay u ciddo tirsadaan dumarku marka adiga jeer la furo dhan kale kolka laga eego xagga meherka iyo aqalgalka afar xaaladood bay noqdaan mid waxa weeye mid lala aqalgalay markii hore la meherinayona meher loo magacaabay midna waxa wey midaan lalala aqalgelin meherna loo magacaabin laakiin dee la meheriyey oo fahano markeeda horeba waxa iska bannaan gabadha in la meheriyey iyadoon adduun la magacaabin macnaha meherka waana la magacaabi karaa toban halaad shan halaad waxaasaan kugu meherina waa la odhan karaa kolka la caqdinayo la meherinayo waana la iska dhaafi karaa labadaba waa jaais marka tan labaad waxa wey tu aan gurigelna jirin meher la magacaabana jirin waana la meheriyey ogow waa mid labaad midda saddexaadna waxa weeye mid laba aqalgalay laakiin kolkii la meherinaya aan waxba loo magacaabin midda afraadna taa obasidkeeda weeye ama cakiskeeda oo ah gabadh la meheriyey waxna loo magacaabay ase aan laba aqalgelin soo afartuba ma cadda laba laba lagu dhuftay waa afardee ya halaha aqalgalkii iyo meherkii ayaa afartaa xaala ka imanaya marka nasku sidan uu u tilmaamayo ama halkan lasoo celceliyey waa waa taas weeye qadiyad markaa waxaa soo biirtay halkan ilaahay uu xusay la idhaahdo arrin mutcalayna oo xuquuqda dumarku ay leeyihin had iyo jeer marka la furo waxaa ka mida masruufkii ma'wigiiyo gurigii mariinkii meherkeedii mutcadii almutca mutcadu waa arrin ka duwan meherka a xuquuqda islaamku oorida siiyey isagoo u dadaalaya meherkeedi way leedahay mutcana way leedahay mutcadu waa arrin meherka aan gaadhay kale haddii meherkeedu toban halaad ahaa mutcadu hal bay noqon kartaa haddii meherkeedu shan boqol oo dollar ahaa mutcadu boqol dollar konton dollar bay noqon kartaa waa qadiyad gabadhu maadaama ay faramaran tahay suuragal tahay inay amba bixi karto gaadiid u baahan karto yaro qalbigeeda lagu kabayo maalintaa xoogaa had iyo jeer bahalkan maalka la idhaahdaa wuu iska yaro subkaa bani aadamka waanu waanu yar sabirsiiyaan qofkiioo yaro murugoonayay ama yaro cadhaysna haddii maanta loo dhiibo in buuran iska istiraaxaya sidaa darteed baa qof dhan oo ehelkaaga ah oo dhintay ayaa la yidhi boqol halaad ha loo dhiibo wuu ka samrayaa markaa maalku waxyaabaha samirsiiye weeye caatifada bani aadamkana dejiya marka mutcadii waa taasoo raacaysa meherka haddaba mutcada naska uu tilmaamay yaa yeelanaya ma dumarkii oo dhan baa yeelanaya mise qaarkood taasaa markaa aayaadku ay ka warramaya laa junaaxa calaykum in dallaqtum nisaa maa lam tamasuhunna aw tafriduu lahuna fariida dembi idinma haysta haddaad dumarkii furtaan kow idinkoo aan taabanin maa lam tamasuhunna aan taaban aan la aqalgelin weeye aw tafriduu lahuna fariida waxna u qadarin meera waad fahamtay taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhii way mehersanay laakiin aqalgal ma jiro adduun la magacaabayna ma jiro markii la meherinayo waa afartii qaybood mid ka mid ah maxaa laakiin la doonayaa markaa wamaticuuhunna mutcaha la siiya haddaba waa waajib taa waa laisku waafaqsan yahi gabadhii kol haddii kolkii la meherinayo wax adduuna loo magacaabay aanu jirin lama fura iyadoo lala aqalgelin dee waxba ma leh wax alla waxay leedahay ma jiro meherkii looma magacaabin marka waa in mutca la siiya haddii meherka aan la magacaabin laba wuxuu ku sugmaa meherku sidiisaba saddex mid buu ku sugmaa bay idhahdaan fuqahadu gabadh meherkeedu saddex mid buu ku sugmi karaa in loo magacaabo markii la meherinayo waa ku sugmi karaa iyo talabaad oo ah in lala aqal galo maalan markii horeba yaa loo magacaabina haddii ay xaas noqoto meher baa sugmay lodkeeda waxa lagu meheriyaa sugmay ama dahabaaba ama geel ha ahaado ta saddexaadu ku sugmaana waxa weeye in uu midkood dhinto hadday dhibato ama uu dhinto markaana waxa sugmay meherkii wixii lodkeeda lagu meherinayay ama xigtadee lagu guursaday saddexdaas sidood midbuu ku sugmaa haddaba tan aan laba taabanin lagama dhimanin loona magacaabin dee saddexdii midna ma hayso eeg lagama dhimanin oo wixii lodkeeda lagu meherin jiray ma sugmay lalama aqalgelin oo meherulmitligii ma jiro looma magacaabin meel laga duulaaba ma jirto idan markaa yusamaa fii cilmi alfiq musawada waa mid arrinkeeda bandhigtay hor ilaahay bay u bandhigtay warkeeda halkaasi ku tiirsanaa waxaa lagu kabayaa wamaticuuhun mutcasiya gabadhaa mutcadiina de ilaahay wuu kala saaray dadkii wuxuu ihi cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruufi xaqan cala almuxsiniin muusic iyo muqtir eray bixintaasu nasku ina siiyey dadka qiimeeya idinkuba oo waxaana qiimaynaya garsoorka iyo cidda kala saaraysa dadkan ayaa qiimaynaysa ilaan qaar badan oo wax haya oo marka la weydiiyo la yidhaahdo ma muusic baa tahay mise muqtir odhanaya muqtir baan ahay baa jira qof dadku way kala laxajeclaxuyiin war gabadhii ma muusic baa tahay mise muqtir maya muqtirka igu tiri buu leeyahy hadduu doonad adduun ba haye marka lagu hadlay lagu sii dayn maayo ee cidda kala saaraysa ayaa qiimaynaysa waxaa la leeyahay adugu kaasaatay muusic muusir mutawasit faqiir intaa leefalkaasadu dadka wax ku siinayaa tahay adugu mutcadana shanta shanta aan la gaadhsiinin bay tilmaamaan fuqahadu marka waa mutca meher lama gaadhsiiyo xasan ibnu cali cali ibnu abi aalib inankiisii dee faadimo rasuul ay dhashay ee xasan ayaa radia allaahu canhum waa gabadh ayuu qabay markii dabeetana cali la dilay ayaa intuu ku soo noqday ayaa loo magacaabay dee isagoo ti madaxweyneha loo magacaabay qaybtii cali ummadda la socotay xasan bay calayba saareen gabadhiisii unbaa dee istirisho u hambalyeeyo way ka ciirtay arrintu isagoo ka murugaysan geeridii aabbihii iyo dilkii oo caladii sii hayso si aan gaabu banaanaaninna dee madax looga dhigay muslimiintii markaa cali ku daba fayshanay qaybtii mucaawiya dee halkooday ahaayeen ayay tiri hambal iyo khalaafada madaxtinimada lagu magacaabay dee hambalyabay tiri ama waxaad igu hambalyaysay buui islaan yahay cali oo la dilay oo gartara lagu dilay waan ku furay buui bal qadaheedii lagu lameeyey daedna markii ay cadadbaxday buui toban kun hala siiyo oo diinaar toban kuna diinaar waa wuxuu dhigmi karaa afartan kun oo garaam malaa garaamkuna waa saddex iyo toban doolare haddii toban lagu dhuftana dee siiroogaad ku darayo waxay noqon doontaa afar boqol iyo soddon kun oo doolar meelaha ayuu mutca u siiyey yagsibuha marka intay intii qaadatay ayay dabeedna ka murugoota markaasay tihi mataacun qaliil min xabiibin mufaaric walla waa alaab yar oo ninaan jeclahan kaga tegayabay tii marka cali baa looga waxa looga warramay xasan war islaantii caynkaasay tii waan ka xumahay buuri haddaanan dalqadaha u dhammayn lahayn dee kol haddaysaa ay jecesho waa soo celin lahaa almuhim waxaan uga soconnaa mutcadu dee kolkuu qofku ama madax yahay ama taajir yahay dee ilaa heerkaasay gaari kartaa ragga qaarkood ayaa intaa dee inagana waxaa lagu kari laayahay afar boqol oo dollar ragga qaarna ilaa intaasaabay mutco uga dhigeen oorida iyada wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna tanna u fiirso haddii dumarkii furtaan idinkoo aan la aqalgelin eg ereyga qur-aanku wuxuuna barayaa soodka asturnaanta iyo anshax iyo edhabta wanaagsan buu nafkuina baraya takhalluquu biakhlaaq illaah idinkoon taabanin macnaha waxa halkaa ay ka turjumaysaan waa galmadii iyo jimaacay iyadoo aan jimaactin goorta lagu tixgelinayo masigani maha gacantii oo u taabto maha isagii oo dhunkada maha iyagii oo yar ciyaara laakiin waa galma caadiya sida jumhuur ulfuqahaa isla waafaqsan yihin marka ay galma jirto weeye galma hagaagsan haddaba min qabli an tamasuhuna idinkoo aan taabanin taabashadiina isla fahamnay waqad faradtum lahuna fariida waxbaa se u magacoodeen tani waa qayb labaad gabadhii markii la meherinayaba waxbaa loo magacaabo meher baa jiray ninkii wuxuu furay isaga oo aanay xaas u noqonin oo aan la aqalgelin maxaa jiraya markaa ma wixii loo magacaabay dhammaantii miyuu wada dhacaya ma barh baa jiraya ilaahay baa ka jawaaba wuxuu uhi fanisu maa faradtum wixii aan magacowdeen barhkii weeye waa warcadtaasina gabadhii waa la meheriyey aqalgal ma jiro de way dhacdaa un dad dee wixii aan laysu calfin inay isku xanaaqaan amaba ay safgaran waayaan marka horaysa rasuulku wuxuu lehy sala allahu calayh wasalam alarwaaxu junuudun mujannada maa tacaarafa minha اtalaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf arwaaxda bani aadamku waa colaal wada socda oo isku fayla intii safgarataaba dhan bay isugu fayshaa wixii markaa iskartaa wuu israacaa wixii isdiidaana wuu kala didaa buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam somaad maqal qofle wallaahi ninkaa hebel ama heblaayo shayddaankaygaa ii diiday jinkaygaa ii diiday waa la ii diiday mid qofkaas ayuu kuleeyahy macnaha way labadii qof way soo kala doodi karaan iyagoo aan weliba xaas isu noqonin way kala noqdeen waa tan layda markaa meherka barkii weeyey barkii bay yaabeen haddii marka hore loogu wada shubayna bar ha soo celiso haddii waa sideenna ee waxba aan loo dhiibinna islaan baa meher loo qadimaaba lagula yaabebe oo ay dayn ku lahayd oo dee dayn ahaan uu ku ahaana bar ha bixiyo sharcigu waa caynkaa labadaa midun wey waxaase ilaahay uu raaciyey arrin afis iyo musaamaxa ku salaysan oo ah ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax ilaa an yacfuuna inay dumarka iska cafiyaan mooyaane kabadhu deeqsiyad way noqon kartaaoo way odhan kartaa warday kor haddaynaan isba arag miskii la ii magacaabayna kaaba dhaaf way dhacdaa wakhtiyadan dambe ragga mas-uuliyadoodii daciifta ama jaadka say u daldalayeen basaaradda ay ka cawdeen in mar kasta oo lasoo qaado furiin uu la soo boodo waaye ma iga daynaysa inuu la soo boodo taasi way badanta ilaa yacfuuna hadday iska cafido ka lumi mayso sidiisaba qofka bani aadamka ahi waxa uu dhaafo ama xataa la dhaafiyo laga dhacaa ma lumo imaa inuu qofku gacanta ku dhigo wixiisii uu qaato waa imaa inuu ilaahay agtiisa u yaallo waa labadaa midun haddaanu da isagu ibtaalinin oo aanu saba buriso la imanin waa labadaa midun taasi waa mid aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax ka guntintu gacantiisa ay ku jirto guntinta nikaax kaasi inuu cafiyo mooyaane dee ninkiiba deeqsi noqdo wuxuu ihi heblaayo haatan da ismaynu araga meherka miskii baa kuu sugmaye waanse ku wada siin waan ku dham waan ku buuri garayn waan ku dhamaystiri taasina waa waa fiican yahay fiican yahay ilaahay baa isu muslaxay dadkii rag iyo dumarkii isfuray markaasuu rabbi yihi waan tacfuu aqrabu litaqwa walaa tansawu lfadla baynakum wallaahu bimaa tacmaluuna basiir maslaxaad weyn baa ka dhacday ilaahay boqorka ah maalkaa had iyo jeer iska dhib badan qofkani waxa uu leeyahy kol haddaa hebel kala tagteen sahiha moogaani ama ka calab qaad dabeedna warkaasaa ilahay inaa iska dhaaftaanba alla ka cabsiga u dhow dheeraadka dhexdiina hale ha ilaawina ilaahay wuu idiin arkaya macnaa wuu arkayaa ciddii wax sadaqaysata wuu arkaya markaa laba qaybood baa labada aayadood ay tilmaameen gabadh aan lala aqalgelin waxba loo magacaabin iyo aayadda dambe oo ah midaan lala aqalgelin waxse loo magacaabay ta saddexaadna maxay ahayd dee tu la furayoo lalana aqalgalay waxna loo magacaabo horeynuu soo marnay walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytum shaya wixii aad siiseen inaad wax ka qaataan xalaal idin maaha taasaa markaa iyadana aynu hore usoo marnay markaa afarta siyoodba saas xukunkoodu kala noqday haddii markaa aqalgal uu jiro oo wax aan loo magacaabin taynoo hadhe waa taasun dukuul baa jira iyo gurigal waxna looma magacaabin waxa iska sugmay meherulmithli meherulmithli marka lagu leeyahy heblaayo dumarka hargeyso jooga maxaa lagu meheryaa intaasaa lagu meheriya ama gacalkeeda maxaa lagu meheriya hooyadeed edadeed habaryarteed intaasaa lagu meheriya markaa intaasunbaa sugmaysa allahu aclam